لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah hiiraan qarax mujaahidiintu ay maanta ka fuuliyeen degmada buulo burde oo lala egtay isbaaro maleeshiyaad kirdida u tiilay gudaha magaaladaasi khasaare cadowga ka soo gaaray qaraxaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda hirdada soomaaliya oo si adag oga hadlay xubno siyaasiyiin ah oo lagu weeraray muqdisho warbixin ayaad maqli doontaan cirro hoggaamiyaha maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay somalilan oo ka qaybgalay shirweyne caalami ah iyo xasan sheekh oo loo diiday ka qaybgalka shirkaasi maxaa ka jira in kooxda hirdada soomaaliya ee dowladda yugandha la saxiixatay heshiis dhigaya in siliibiyiinta yugandheeska loo daadgureeyo gobollada baay iyo bakool lagana wareejiyo shabeellada hoose inta badan faafreebka waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa insha allah kun mujaahid oo maraca soo madaxa soo duubtay iyo kuman la soo miidhay oo samada miineeya iyo kuman martabad xooggan oo darajo maarshaala iyo nacabka kuman muusadoo midhadh ka reebaynin mintidiin dagaal miiggan oo laga macaashaynin quruxdana ma jiirnaan socdoo midabba loo yeelay mayalkoodu uu adag yahoo cadow ka maagaayo maatadana aan laynin oo maxasta dhowraaya maadhiinka nimankaysadoo ayda midhanayay milatari qarsoonaan jiroo cidi malaynaynin arligaba ku soo maaxinoo hadafka meelaynay
mu'asasada alkataa'ib oo galabta bahaysay qaybta saddexaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee qodobadaasiyo xubintii hadaleynta ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maahir ayaa faafreebka caawigeela qaybgeli doona waxaa si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal ugu horeyn caawa waxaan faafreebka ku soo qaadan doonnaa insha allahu tacaala xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir wad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada buula burte ayaa lala eegtay isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay gudaha magaaladaasi waxaana jira khasaare cadowga gaaray waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shariif sheekh axmed oo si adag uga hadlay xubno siyaasiyiin ah oo lagu weeraray muqdisho murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku cambaareeyey weeraro ciidamo ka tirsan murtadiinta ay ku qaadeen siyaasiyiin mucaarad ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee koonfur galbeed shariif murtad ayaa sheegay in maleeshiya murtadiin ah ay weerareen goob uu ka socday shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ilaa shan xisbi siyaasadeed oo ka tirsan riddada kuwaasi oo uu sheegay inay ka arrinsanayeen sidii ay u midoobi lahaayeen wuxuu sheegay in maleeshiyada kooxda hirdada soomaaliya ay xoog ku galeen goobta awoodna ku joojiyeen shirkaasi kalena eriyeen siyaasiyiinta halkaasi ku shirsanayd sidoo kale murtad shariif sheekh axmed ayaa cambaareeyey weerar askar ka tirsan murtadiinta ay ku qaadeen gudoomiyaha maamulka shaadala dirirka ah ee koonfur galbeed ugu magacaaban deegaanka jasiira halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan laba xubnood sidoo kalena ku dhaawaceen kuwo kale shariif murtad ayaa dhanka kale cambaareeyey go-aanka kooxda hirdada soomaaliya ee lagu joojiyey ganacsiga suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaraha kadib markii kooxda gurgurtee ay shacabka caasimadda ku soo rogtay lacago xaddhaaf ah oo baad ah taasi oo keentay in ugu dambayn ay ganacsatadu albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga shirka jaraa'id ee uu maanta qabtay murtad shariif sheekh axmed ayaa ku soo beegmaya xilli maleeshiyaadka kooxda hirdada ay bilaabeen inay fuliyaan amar uu bixiyey murtad xasan gurgurte bishii sebteembar ee labada kun afar iyo labaatankii taasi oo ah in ay weerari karaan goobaha ay abaabulka ka wadaan siyaasiyiinta mucaaradka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cibro oo ka qayb galay shirweyne caalami ah iyo xasan sheikh oo loo diiday wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi ee somalilan ayaa martiqaad heer dowladeed ah kaga qayb galay shirweyne caalami ah oo maanta ka furmay magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta wafdigan uu hogaaminayo cabdiraxmaan ciro oo ay weheliyaan afar wasiir iyo madaxa xafiiskiisa ayaa galabnimadii shalay diyaarad faas ah kaga dhoofay magaalada hargeysa waxaanay qayb ka yihiin shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan sida ay shaacisay madaxtooyada somalilan xiro ayaa si rasmi ah loogu martiqaaday ka qaybgalka shirweynahan oo kow iyo tobanka ilaa saddex iyo tobanka bishan februari ka soconaya magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta xidbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu ciro ka jeediyey shirkaasi oo maanta un furmay isagoo sheegay in la gaaray wakhtigii caalamku ka garaabi lahaa in somalilan ay noqoto waddan madax bannaan oo beesha caalamka ka mid a kana rajaynayaan maraykanku in uu noqdo dalka ugu horeeya ee aqoonsada waxaa kale oo ciro uu ku soo hadal qaaday xudbadan uu maanta ka jeediyey shirweynahaasi caalamiga ah in sanadkan gudihiisa ay dhammaystirayaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee musabix uu la galay abiy axmed ee lagu dhexal wareejinayey qaybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyeed geesta kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda imaaraadka carabtu ay madaxa kooxda villa soomaaliya xasan gurguurte ka hor joogsatay in uu ka qayb galo shirkaasi caalamiga ah oo maanta ka furmay magaalada dubai ilawareedyo ayaa tibaaxaya in xasan sheikh uu saacadihii u dambeeyey ku jiray dagaallo ku aadan sidii dowladda imaaraadka carabta looga ergeyn lahaa si uu shirkaasi uga qayb galo balse ilaa iyo hadda lama sheegin wax aqbalaad ah oo loo fidiyey gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah warbixinada ku daabacan howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen sidoo kale waxay wakaaladdu daabacday suudaan oo cambaaraysay dadaalada imaaraadka ee looga hadlayo arrimaha suudaan xukuumadda suudaan ee uu hogaamiyo genaraal cabdilfataax al burhaan ayaa cambaaraysay dadaalada imaaraadku ku doonayo in shir looga hadlayo xaaladaha suudaan uu ku qabto magaalada adis ababa inta lagu guda jiro shirka midooda afrika ee ka dhacaya magaaladaasi waxayna suudaan shirkaasi ku tilmaantay mid faragelin ah oo imaaraad ku samaynayo sida uu daabacay wargeyska suudaan trebion oo ay soo xiganayso wakaaladda wararka ee shahaada sidoo kale waxay suudaan dacwad rasmi ah ka gudbisay xukuumadda abu dubai taasi oo ay u gudbisay golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey waxaanay imaaraadku ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee suudaan si gaar ahna ay hub iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah ugu qalabayso maleeshiyada fallaagada ah ee dacmusariic waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday warbixinada ku daabacan waxaa ka mid ah maamulka ay xabashadu ka dhisatay soomaali galbeed oo dhibaato ku haya gaadiidleyda maamulka dowladda itoobiya u qaabilsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ayaa tacdiyaad ku haya gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada jigjiga iyagoo doonaya inay suuqa ka saaraan si loogu bedelo shirkad ay leeyihiin wasiiro ka tirsan maamulka genaraal weyrax oo ah taliyaha ciidamada taraafikada ayaa weerar ku qaaday xarunta iskaashatada gaadiidleyda ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee wiilwaal ee magaalada jigjiga waxaana uu jirdil u geystay gaadiidleyda isagoo ku dirqinaya in ay ka guuraan goobta ay degan yihiin ninkan awoodda ciidan wata ayaa waxaa soo adeegsaday shirkad doonaysa in ay la wareegto shaqada garoonka gaar ahaan isku socodka magaalada iyo garoonka iyagoo doonaya in meesha laga saaro iskaashatada gaadiidka tagaasida yaryar maxamed axmed cabdiraxmaan gudoomiyaha iskaashatada gaadileyda ka shaqeeya garoonka diyaaradaha wiilwaal ee magaalada jigjiga ayaana warbaahinta uga warbixiyey dhibaatooyinka oo maamulka soomaali galbeed ku hayo gaadileyda halkaasi ka howlgala waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii tahalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha bulshada waxaa maanta si aadah looga hadalhayey qodobka ku saabsan heshiis magaalada kambaala ku dhex maray koox xiridada soomaaliya iyo dowladda siliibiyadda uganda baraha bulshada ayaa si aadah la iskula dhex qaaday arrinkan waxayna dadku sheegayaan in heshiiskan uu ku saabsan yahay in ciidamada siliibiyiinta uganda laga wareejiyo deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeellada hoose oo ay ku sugan yihiin wax ka badan toban sano cabdulqaadir tigtog oo ah wasiirka difaaca koox xiridada ayaa ka soo muuqday fiidiyo lagu faafiyey baraha bulshada isagoo heshiis la saxiixanayo wasiirka difaaca dowladda uganda bashiir wararku waxay sheegayaan in dowladda uganda ay ogolaatay in ciidamadeeda loo daabulo dhanka gobolada bay iyo bakool oo muddo sannado ah ay ku sugan yihiin ciidanka qabashada etoobiya inkastoo aan heshiiska qodobadiisa la faahfaahin haddana dadka soomaalida ayaa baraha bulshada isla dhex qaadaya in ciidanka uganda laga bedelayo shabeellada hoose dad fara badan oo arrintan ka falceliyey ayaa ku tilmaamay mid aan wax cusub soo kordhinayn in ciidamo saliibiyiin soo duulayaal ah aagaga loo kala bedelo kooxda riddadana ay tahay mid liidata oo dalka kusoo hogaaminaysa shisheeye cadow ah xubintiina bashiir caawa waa inagaynta aad buu mahadsanyaen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa markanna waxaan toos u eegi doonnaa mu'asasada alkataa'ib oo galabta bahaysay qaybta saddexaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee
bismi illaahi araxmaani araxiim
نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما
ugu horeen qaybta saddexaad waxaa ka soo muuqanaya kelimadii uu xafladdaasi ka jeediyey nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee banaadir
قتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين
بسم الله الحمد لله أولا السلام عليكم ورحمة الله أولا الله إيان أم هاد علينا ضد مسلمين نقد جي حفلة دان قيمها بدن نوس ورجلي نقرن سيي إن أن قارض لا دريري كره اللي هي نفهم سيي كون نقع علم بدن وحشر قارض وكحيستي allihii kuwaas aan nugu darin oo uga mahad celinayna xafladdan iyo hawshan iyo mucaskarkan intii tale iyo tawfiiq maal iyo maskax iyo murug ka geysatay dhammaan waa u mahad celinayna intaas ka bacdi waxaan rabaa dhowr nuqdoo gaagaaban inaan ka hadlo marka u horeysa qabiliyadda inaan ka hadlaan rabaa waxaana kala googooyey oo gaalada noo majaxaabiyey oo tobanka dowlad goboleed noo sameeyey waa qabiliyad nebiguna qurmoon buu ku tilmaamay dalka waxaa googooyey oo sababay in etoobiya qabaa'illa soomaalihii yidhaahaan federaalkan etoobiyaan ku biiraynaa etoobiyaan ku biiraynaa waxaas qabiliyaddaa keentay iyo sida haddii ilay kuuron yahay soomaali loo googooyey waagii hore shan gobol baa loo qaybshay waad ogsoonta dhul baa la siiyo ingiriis naga sii intaa nasiib daro dalkii iyo dadkii ay naga haysatay intaan ka soo ceshan lahayn ayay xamar iyo kismaayo iyo haddii ilay kuuron yahay bare meel walba noo fadhida oo dad soomaali sheeganaya oo aan soomaali ahayne qofku baasaboorku qaatuu ku cudya gaala af soomaaliga taqaan weeye nimanka haddii ilay kuuron yahay maamulada faasiyadaa haysta dalkeennii qabiiliyadda haddii ilay kuuron saasa qabiiliyaddu waa wax dhib badan waa wax googoysay ee dalka googoysay waxaan aniga ila tahay ayadoo aan qabiiliyadda xal loo helin inaana tilaabo fiican inaana qaadi karin laba kelmadoodoo gabayho aan israacsho shirkii imbigaati baa iigu horreysay markaan arkay arrintii soomaaliya oo viyumiska oo etoobiyaan iyo kifligaadoo kenyaatiya ayay haddii ilay kuuran ay horboodahayaan markaasaa gabay aan tisho iigu horreysay marka suugaan yar ayaan rabaa laba suugaanooda qabiiladda ku saabsan ayaan rabaa wixii ilaahay iga garansiiyo inaan haddii ilay kuuran yahay ka idhaaho taariikh nin raacaa wixii tegey ka sheekee ta'da gabay tilmaamo haddaan idin tusaaleeyo taladu halkay weys ka tahay taargad ka abbaaro tartan baa adduunyada ka jira tiigso meel sare tiknolojiyaa la isku dilay tamar wax soo saarta maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel maraykan tunkuu buuray iyo tawgu nugu laayo tawfiiq iyo talo yuu ku helay taangi iyo aarmi tiisoo kale wax noo diiday aan idin tusaaleeyo tixgelintii qabiilka ayaa tacaddi noo geystay tagoogaha ayuu naga jabshiyo tiirka araxda ah tiro badanna noo qaybiyey oo cadowga taageerta tafaraaruquu nagu riday kala tag soomaali toban dowlad goboleed ayaan taagannahay maanta waa tawsta nagu raagtay oo lumisay tawfiiqda tiiraanyaciilkana na baday tabaryaraanteenna toobaddana dad badan seejiyey iyo toodii aakhiro tuugu iyo xumaantana na baray tuugsa gaalada toobiyahana noo diiday oo talena weydaarshay tolla'aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa tolla'aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa taarixxumo waxaan soo marray tan iyo waa dheer oon turunturoo noo kufdhay oo toosi kari weynay tiro laguma soo koobi karo tix iyo suugaan warka taliya sidii loo tirtiro lagu tahluukowi
نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما sidoo kale xalqada saddexaad ee mucaskarka sheekh bashiir waxaa ka soo muuqanaya abwaan maxamuud maxamed xaaji ibraahim isagoona halkaasi ka tiriyey tixo gabayah oo aad u qiimo badan cirkoo maaxday jihadoo mugdiya midhif la yeel yeeshay mayay hooray miiraalo roob madarra yaabyaab leh mijo gooye midhayaal galbaday hogollo miishmiishtay hilaac milifle fad malaasan waqallo miisaaman onkod miistay biyahoo maslaxay muranno yeedhyeedhay jir madhmadhay maayado isdilay danabyo mowmow leh mahiigaan xaglaha meel dhigto macashalaalaasay mahiigaan xaglaha meel dhigto macashalaalaasay guga oo markiisii curtoo dhibic ku maansooday dhulka oo intuu wada masaxay daadku muulacyeeyey ballidoo xareeyadda macaanrahu mushaaxayo dhirta oo magoosho mankiyo faraqu muudhmuudhay awrkoo intuu dhibi marsaday malanda oo qooqay adhigoo barqada maarmay oo milicda seexseexday geeloo markaha buuxiyoo duhurka loo maalay ummadoo midowdoo wanaag midigta la isqaaday beledoo magligii tuurtay oo nabad la maaxayo hablahoo badhoolaha mudhiyo maadha guranaya meherkiyo arooskoo dhacoo lagu mataanoobay dudadoo min weyn laga dhisoo mawlo laga taagay alool midabsan muunada qurxoon magar dhalaalaya maydhax kebada googoos murtile hararra maajeena gibil madowa saan midhicsan oo muuqa lagu daahay noloshaa miyiga taalle ee lagu maqsuudayo balaan mariyo gabaygii micnaha lagu misaalayey wax mutuhiinta maansada run baa lagu majeertaaye kol haddaan manaamkiyo riyada mala awaaleeyo kol haddaan manaamkiyo riyada mala awaaleeyo waxa maqan haddaan midhicsadoo dunida miisaamo inta maanku daawaday haddaan midho ku soo koobo bal wuxuu wakhtigu maagan yahay midayga aan sheego kun mujaahid kun mujaahid oo maraca soo madaxa soo duubtay iyo kuman la soo miidhay oo samada miineeya iyo kuman martabad xooggan oo darajo maarshaala iyo nacabka kuman muusadoo midhadh ka reebaynin mintidiin dagaal miigan oo laga macaashaynin quruxdana ma jiirnaan socdoo midabba loo yeelay mayalkoodu uu adag yahoo cadow ka maagayo maatadana aan laynin oo maxasta dhowraaya maadhiinka nimankaysadoo ayda miranayay milatari qarsoonaan jiroo cidi malaynaynin arligaba ku soo maaxinoo hadafka meelaynay arligaba ku soo maaxinoo hadafka meelaynay muska xalane wada beegsannoo macata baadhbaadhnay muska xalane wada beegsannoo macata baadhbaadhnay wax ismoodka gaalkii ahaa la isku maageeryey dhulka maristi loo diidiyayoo samada meeraysay mukurkiyo iswaalkii nacyoo naga maraateeyey naftu waa macaan badan tahee nolol u muusooyey bulshaduna ku maadaysatoo maganta loo diidiyey ninkii dhiigga maatada ku mabay laga muraadaysay ninkii dhiigga maatada ku mabay laga muraadaysay muruqiyo awoodduu lahaa laga madoobeeyey muruqiyo awoodduu lahaa laga madoobeeyey miigiyo daroontii xumay laga dulmaansooyey iyagoo madaarkii fadhiyo lala magaalaysay maraakiistii loo daaday oo muhimka loo dhaafiyey ka macaashnay mood iyo rasaas wada maraykaana ka macaashnay mood iyo rasaas wada maraykaana mujrimiintii sii yaacday oo midhiqsi loo toogay waa dabadhilifyada iyagu dhaqdeen mujrimiintii sii yaacday oo midhiqsi loo toogay cagahana la wada maaliyay oo midiba meel aadiyey mahlakaa la soo derisay ee la ismaqiiqsiiyey badda mawjadeediyo hirkaa la isku miidaami meehana uga yaabyaabtay oo la isku meeraysay madaafiicdu yeedhyeedhay oo maqalka dhiilaysay galowguna mashxaraduu yaqaan kaga mulaaxeeyey galowguna mashxaraduu yaqaan kaga mulaaxeeyey maqaarsaarka nimankii ahaa mawdku ka adeegay waslayagii maqaarsaarka nimankii ahaa mawdku ka adeegay margiyadana soo qabayayoo mudac ku shaandheeyey ma'saarta kala daaliyayoo madhanta naafeeyey miishaarta leefleefiyoo micirta haabhaabay maraqooda fuudfuudayoo hilibka muusmuusay miliqsiga ku jeesjeesayoo carabka meermeeri ku macsuunyey maartuusitee madaxa xiidraysay waatay isdhegamari jirtee nabarka loo miisyey waatay isdhegamari jirtee nabarka loo miisyey malagiisu kuu galay rasaas lagu madheerhsiiyey madhaxii u yaaliya lasii wuxuu malaynayey hadhuubkii milaalaha ahaa midigta loo saariyey lama gaabi dacartuu mile isagu maleegayey lama gaabi dacartuu mile isagu maleegayey gaalkay miciin bidi jireen nimanka moogaayey gaalkay miciin bidi jireen nimanka moogaayey mushrikiintii ay daba galeen maanta bixin weyday madaxtooyadoodii caddayd laga maroorsiiyey mulkigeeda niman baalehee miiska lagu shaayey maxaadiro ka soo jeedinoo mahadda raacsiinay maxaadiro ka soo jeedinoo mahadda raacsiinay maandeeq la soo dhiciyayoo maraqa loo feedhiyey la ismuday dhulkoo maalinoo muranku soo gaabay waxay gaala maalgelinayeen maalin lagu waayey malaayiintii doolaris ahaa mirir la soo koobiyey maamulkiina laga meersay oo qaran la maageeriyey nageeyana tixdiisiyo murtida gabay ku mahmaayey nageeyana tixdiisiyo murtida gabay ku mahmaayey ninkii mariyey xoolaha shacbiga xadhig la miigeeyey ninkii mariyey xoolaha shacbiga xadhig la miigeeyey maxakamad la soo joojiyoo mada la soo taagiyey muduucigu masraxa soo koriyoo mariyey eeddiisa wax madmadowle lama doonayee maragga raacsiiyey musuq maasuqii uu ku kacay madasha soo dhoobiyey ku caddaayey maalkuu cunee macasho uu saartay marmarsiinya keenkeenyayo wax ismulaaqsiiyey marmarsiinya keenkeenyayo wax ismulaaqsiiyey wixii uu mutaystee dembiye la isu miisaanyey meesha wixii uu ka helay madaxa loo saariyey meeshaa wixii uu ka helay madaxa loo saariyey bulshadii mataanaha ahayd mooska laga qaadi waa bulshadii la kala qaybiyey ee la qoqobay ee xuduudaha qabiil la kala dhex dhigay bulshadii mataanaha ahayd mooska laga qaadiyey niman baa mashaqadaa dhigay marinka loo sheexiyey xadhkihii ku kala meersanaa maqaska loo qaaday masciriirtii laga leexiyey oo la isu muuqmuuqay milixdii la kala qaaday oo maxaba laisjidhi milixdii la kala qaadayoo maxaba la isjiidhiyey masagiya sabuulkaan lahayn midhaha loo beeriyey muuskiyo cambihii soo go'yoo qaraha loo miiray malaygiyo kalluunkii berbera micida loo daayey dahabkee nimaydhaa ku jiray muruqa loo kaashay macdantii sanaagee hinlayd midhisho loo doonay calmadowna waa meel kalee miidda laga dhuuxiyey farta malabka aadmigu daryoo wada macaanaatay macaluushii laga raysay oo madaxa loo seexay la miishmiishay maalkii kufrigu naga mamnuucayey la miishmiishay maalkii kufrigu naga mamnuucaayey adna laguma jeeroo ammaan lagugu maansheeyey waa ninkii xaqiisa u dagaalamayey ee waxaan aan ka soo sheekeeyey oo dhan suuro geliyey adna laguma jeeroo ammaan lagugu maansheeyey muqdishiyo hargeysaba wanaag lagugu muuneeyey sacab iyo mashxaradan go'ayn lagugu maaweeli meeqaam sarreeyo qurxoon lagu mushaaxsiiyey milgihiisa shaygaad mudnayd lagugu maamuusiyey milgihiisa shaygaad mudnayd lagugu maamuusiyey mawjada qulqulayoo khalqiya lagu muquursiiyey ummadduba muraaqootayoo gabaya kuu miistay murtibay la soo xaadirtee midho ku luuqaysay murtibay la soo xaadirtee midho ku luuqaysay meeshaad istaagtaba salaan midigta kuu saartay u maqsuuday madashaa saree lagugu miisaamay wixii lagu marseeyiyo dhibtii shacabku kaa meydhiyey wixii lagu marseeyiyoo dhibtii shacabku kaa meydhiyey inaad geesi miigana ahayd maanta lagu sheegiyey inaad geesi miigana ahayd maanta lagu sheegiyey markhaatiga wakhtigu kuu furoo maragga kuu raaci doqonkii ku maagmaagi jiray arag madoobaayey miyirkii u soo noqoy kuwii marinka kuu diiday mabda'aagii guulaysay oo magacu dheeraayey mabda'aagii guulaysay oo magacu dheeraayey taariikh mug weyn baad qortee dunida maashaysay ma hadhooyin reebreebtay oo lagugu maahmaayey in maraykan laga maarmi karo gelisay maankooda marsadii ka wada caydhi soomaca salaamaysay muslimkuna markiisii kaciyo cadowga meel saariyey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan qaybtii saddexaad khudbadihii lagu soo qaatay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf haddaba markan aan eegno kelimadii uu xafladaasi ka jeediyey suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir maxadnaq kadib een, xaqiiqdii macaskarkan wuxuu ku soo beegmay wakhti muhiim ah oo ay isbeddelayso gaaladii oo la dhihi jiray artemis loo beddelay magacoodii au som macaskarkan sheekh bashiir culimada nuqubada qiyaadada dhallinyarada inta ka soo qalanjebisay iyo intii hore u qalanjebisay iyo macal abwaaniinta waxaa noo yaalla in gaaladaas hadda halkasan isbeddeshay inaad qalbigooda ka saartaan inay soomaaliya joogaan waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii jebin lahaa inuu ilaahay idinka dhigo hormuud ilaahay idinka dhigo reer hargeysa waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay walaalahooda ku soo daydaan oo ay soo hijroodaan waxaan idinka rajaynaynaa markaad abwaaniinta maqashaan inaad noo iman doontaan oo sufufta buuxin doontaan mar dhowna waxaan rajaynaynaa inaan hargeysa iyo burca iyo boorama aan xorayn doonno insha allah baddii saylac oo loo saxiixay abiy axmed iyo axmaarada qalbigooda inaad ka bixisaan aa laydinka rabaa waana ka bixinaynaa biidni illaahi albaari haddaan nahay mujaahidiinta soomaaliya mana yeelayno mana yeeli doonno waana difaacaynaa insha allah etoobiya iyo yurub iyo maraykan waxay isbahaystaanba ilaaha nooga filan insha allah waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu kulankaa nagu cafiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jihaadka noo barakeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gaalada jebiyo mujaahidiinta allahoo gargaaro meel walba ay joogaan mujaahidiinta caalamka allah war gargaaro mujaahidiinta bariga afrika allah u gargaaro ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimadeenna shahaado allah nagu khatimo ilaahay khiyaadadeenna ha noo xifdiyo ilaahay khiyaadadeenna ha noo xifdiyo ilaahay khiyaadadeenna ha noo xifdiyo ilaahow waxaad na tustaa annagoo la yidhaha baytulmaqdis la xureeyey aan xureynay ilaahu indheheenna nagu tus ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khaatimadeena shahaado noogu khatimo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما
ugu dambeynna qaybta saddexaad waxaa ka soo muuqanaya abwaan keyse axmed muuse abwaan hilaal oo asna ka mid ah abwaanadii tixaha gabayga goobtaasi ka tiriyey saaxiib nageeyow adduun subaxba wacayne waagii beryaba wasi kale laydha socotaaye samadiyo cirkuba maalin qudha ma aha samdeele sakda dhexe habeenada badhbaa saawasawa ahe sacadda iyo midhidhkaa ku bara midiba saansaane aadmigiina kala soocanyo laba saf weeyaane fii sabiililaah ruux dadkii kala sagsagayey sekankiiba gees buu jiraa midab sagaaloowe mabda'aha sugnaadee wax kale meel saldhigi waaye sidiisaba adduunkana markaad hore u soo joogtay maantana saxiya maanu tahay xalka soconaya saadaasha waa laga fahmaasaan dambiya waaye saddexiyo waxaan laba midha karaya sawdkayga ee aan kala sarbaxay waaye ahaan kuu sawirayaae war sugaantan eeg wadigii saajica ahaay muslimiintii suushiyo dulmigii miciida soo faystay sufahadii wakhtiga noo heshee nagu sarkaalaysay maamuladii sancada liita iyo taladii soo yaantay muslimiinta saxalkii ka dulwada dul saaraay suustiiyo xanuunkii ku dhacay looga saahal yeeliye waxay suursan aadaanba way suuxdin baaxayaane nimankii shareecada sandehe diintu sooli weyday saarkii gumaystiyo raggii sancadaaha qaaday dowladihii sahyuunigu dhisan seetada u go'an inuu xaal sidaa yahayna waan kuu sawirayaae dhulka waxaa saldanadii fircoon subaxda loo waayey ee saanadiisii arliga looga saalabeeyey ee wuxuu sarkaal weylaha dunida loo seejay allihii sarreeyiyo xaqu diiday samakaabe qoomkii samuudee walaalkood saalax kari waayey iyagiyo sagaalkii hashii yeeshay sababteeda iyadoon la kala saarin baa siidhi loo tumaye qaaruun safkiisiyo la qabay muuse saamiriye maantana sansaankii waxlihii waa siyaasiga ah weliba suubin iyo gaalnimada saa'idna u dheer muslin siridadii insuulintiiyo baybal sare qaadka kalla socodka saaxiibulkufaar saaxir dabaroorka silanaanta foolxuma samaynsina xalaalaynta sakranimada ceeb lagu salliday degal ku sameelka sarifaadda deegaanka simansoonu kala qaadka sanifaadda hadalkii saxiyo beenu sacabaynta xaq sariiga xaaraan sabkiyo samaaistiitiinta absankorinta uur kugu sirkiyo hadal sarbeebaynta sanka taaga suudhka iyo tay sacaba saydhsaydhka hay-ad sugidda gaal sadaqadiyo sadaka doondoonta sanduulaynta ummad suuxintiyo sayla jicibgaynta sasabaadda saddexdiyo wallaha suulka ugu duuga suxul duubka saymaha kursiga oloola siigaynta sanahaabadiyo siidhigiyo saadufkiyo qiiqa sunuqooshka xuma haw sacyiga sharu samaysnaanta sakashiyo dagaalada sokiyo soohdindhigitaanka hanti sibila sarawaadka iyo saaxil gaditaanka si timaanba dowlada saxeex soorya kaga doonka waa waxaan ka suulayninoo saacadda wadae meeshiiyo sitiinkii ilaa subaxanaan joogno siriqduu gumaystuhu dhig iyo dabiinadu sohay sidii nimanka weeye u wadee gaalka seer ku leh sistamkiisi waa waxaan bedelin saan caddaala ahe wasaamihii waxaa ka guray sidigti mandiqi dhulka hooyo waa waxaa safriina isagaaba reebayn inkastoo adduun saa'id iyo samana loo dhiibo sifirka iyo waa waxaan ka kicin weliba siirooy waa waxaan sariigiyo isoo dhan cebsali noqe waa waxaanay waanadii iyo soolintala la siiyae gobanimadii waxaa lagu saliday sagagarintaasi saamiga dhurwa ayaa u helay sayn waraaba lahe xidigaha siraatiyo mariikh looga sabad yeeli ninka sahadinayowna waan kuu sarjarayaae hadal waasa xilibna waa aad u kala saafe gobanimada suudhiyo niman sudiga u jiidhin sudumaa nimaan ugu bambixin way ka suura tahay helina maayo saaxiibayaal inaan sagsaagaay saxfigiiyo silaaxaba ninkiisaanyadaa helay sooma jeestii iyo geesigay soo fu noqotaye cadaawaha sutida ka u qabtaa seeri hoyn karaa weligeed waxay sare la tahay ruux samaan jacele wuxuu xun helaya saaciidada ruuxu saaburae kolkay suluuqda ruuxaan salsalin een ka silitaynin ee dhab u sugnaadaa xornimo loo sallaaxayaa salaadaha ninkii ooga ee maalka sadaqaysta ee aan sakada dhaafinina siiya ehelkeeda ee aan siyaasadii iyo diintoona kala saarin cadaawahana soodhkiiyo birtiyo seefta marinaya ayuunbaa sacaadada xornimo hela sirteedii inuu xaal sidaa yahay deliil baan ku sugayaae samaraynka saaruukha iyo sanadiya ciidan sarif iyo adduunsaadahi iyo niman sunud haysta iyo mid aanay seef uga dambayn oon sumuni haynin iyo mid aanay seef uga dambayn oon sumuni haysan dhaaxay ka suruqdo horaysiinka ugu tiile rag baa soofiyeedkii bacdaray seetada u jaraye oo sixirkii naatay iyo diray sudhayadoodiiye oo calaanka sudhay maalin weyn saraha kaabuule rag baa sixirkii naatay iyo diray sudhayadoodiiye oo calanka sudhay maalin weyn saraha kaabule suuriyana waa kaa ka baxay saaqidkii dhibay inakuna alla saatiro waan ka sugaynaaye rabbi baa sareedada hay iyo libinta saaxiibe sansankeedii maantaa u dhow sahaadintaydiiye isha allaa mid bay sahan dambiyo noqonisa kune sutida u hayaay gaala waynu sardamaynay hadal lama sudhnaadee waxaan tala ku saameelay dhallinyarada soomaaliyeed sawdan leeyahay sanadkiiyo xadiisyada sugmee qoray saxeexaynku ilaahay siduu yidhi haddaan sadar la dhaafaynin suuraddii anfaal iyo baraaweydin sugayaan hijradiiyo siyaaxii la faray waydin sugayaane suuqii jihaadkiiyo ribxigii waydin sugayaaye kitaabkiiyo difaacii sunnuhu waydin sugayaay sabcin xuural cayntii ahayd wadarta sawjaadka seefaha hadhkooday jiraan lama salugaane silcadii allaah iyo jannadii waydin sugayaan soomaalinimadii la qalay ee la kala seertay badenii cadaawuhu suntaday ee la kala sooray saylaac iyo difaacii bulshadu waydin sugayaay gaaladii allah nagu salliday ee na salabaysay dirirtii saliibkiiyo kufrigu waydin sugayaaye dhiiggii saadiqiintiiyo raggay solatay baarudu noolaynta sirarkoodu way idin sugaysaaye sufuftii xornimadoonku way idin sugaysaay saaxaddaa idin yeedhaysoo soo dhowaada lehe sariyaa baxaysee inaan khayrku idin seegin kaalayaa suquurtii cisiga waydin sugaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا